caafimaadka dimirka waxyaalo badan ayaa saameeya marka ugu horeysa waxa weeyaan guriga kusoo kortay ama magaaladaa ka timi wadankaa ka timi ama dadka agagaarkaaga uu ku saameeya hiddaduna way saameysaa qofkaasi hiddo ayuu u leeyahay xanuunyadaas ayaan inta badan aan iraana qofku hadduu letsay hooyadii ama aabihii ama adeerkii ama awowgii uu qabay uu la dhibaataysnaa caafimaadka dimirka waxay u leeyihiin hiddo inay qaadaan balwaduna way saameysaa qofku hadduu balwadda aada u isticmaalo way saameyneysaa caafimaadka dimirka ama xanuunyada oo jirka ah marmar qofku ama macaan buu la dhibaateysanaya macaankuna iyo waxa isku xiran iyo warwarka marka anxietigoo kale iyo waxay isku xiraan dhakhtaradu inta badan iyo macaanka wadna xanuunka waxyaalahaas oo caafimaadka jirka ah wuxuu saameyn karaa caafimaadka dimirka waa tahay soomaalida marka laga hadlayo ilaa intee buu gaarsiisan yahay fahamka ay ka qabaan ee xanuunada ku dhaca dhimirka hadda soomaalidu muddo afartan sannadood ayay iminka joogaan ay degan yihiin canada dadkii ugu horeeyey soo galay inta badan waxay raadsan jireen caawimo oo housinga education maxay ahayd wax oo settlementka ku saabsan waxaan u arki jirnay berigaas as a community caafimaad dimirka wax aan laga hadlin oo ceeb ah dad badan baa markaa kasoo qayb galay inay wacyigelin badan geliyaan communitiga oo la fahansiiyo soomaalida bulshada ku nool toronto iyo magaalooyinka waaweyn ee canada inaa la siiyo daraasad oo ku saabsan caafimaadka dimirka hadda waxaanu gaarnay heer aanu fahansannahay heer aanu aqbalnay inay waxaasi jiraan ee caafimaadku dimirku la mid yahay caafimaadka jirka ah marka hadda waxaanu joognaa heerkii interventionka ama la talin la talinku waxa weeyaan inta badan waxa sameeya dadka oo counselinka takhasuska ku qaatay psychotherapiska ah social workers psychiatrist soomaalidu way ku yaryihiin inay access gareeyaan counseling laakiin haddaanu biloobaynaa inaan dadka aan la wadaagno counselinku siduu muhiim u yahay qaab nooceebaad u caawisaa dadka qaba xanuunada dhimirka muddo toddobiyo toban sannadood baan lasoo shaqaynayay dadka oo caafimaadka dimirka iyo balwadda la dhibaataysan muddo iminka toban sannadood ka badan ayaan samaystay practice oo aan la shaqaynayo oo la talinayo dadka caafimaadka dimirka la dhibaataysan waxaan ahay hadda clinical therapist dadku way la soo hadlaan counseling baan siiyaa marka hore assessment baan sameeyaa assessmentkaas waxaa ku xiga intervention strategies ka waxaan ahay anigu focuskaygu waxa weeyaan solution oriented inaan xal aan la raadiyo xal oo caafimadeed waxa ka maqan aan la wadaago marka dadkan la shaqeeyo soomaali maaha waa dadka ajnabiga ah ay caddaanku ugu badan yihiin soomaali malaa qof keliya ayaan counseling u sameeyey marka way nugu yar tahay counselinka ama la talinka inaan aan raadsano waa tahay ugu dambeyntii waxaad iiga warantaa dadaalada aad ku wacyigelinaysaan bulshada halka idiin marayaan in badan baan soo wadnay iminka brograamkan la talinka ah markii ugu horeysay waxaan ku bilownay baraha bulshada ama social mediada hadda laakiin waxaanu ogaanay soomaali badan inayna ah access u lahayn informationka ama knowledgeka oo ku saabsan la talin ama counseling markaas insha allah waxaanu qabanqaabinaynaa barnaamijyo badan oo communitiga aan la wadaagayno faa'iidaday leedahay la talin ama counseling bishan aan ku jirno family day nineteenkeeda waxaanu qabanqaabinaynaa barnaamij oo ku saabsan la talin marka barnaamijkaas waxaa noo imanaya cabdiraxmaan kaahin oo psychotherapist ah oo muddo toddobiyo toban sannadood ka badan dadka la talinayay oo caawinayay bulshada soomaalida otowo degan iyo cubak marka cabdiraxmaan wuxuu noo sheegayaa ama nala wadaagayaa waxaan u baahan nahay as a community iyo as family insha allah nala soo qayb qaata barnaamijkan